sannadkii laba kun koob iyo labaatan xayndaab silsilad ah ayaa ku wareegsanaa xerada alhool ee dalka suuriya wixii markaas ka dambeeyey waxaa lagu beddelay mid sare oo korka ka muuqda iyo nalal dhalaalaya ilaalada ayaa meeshan ugu yeedha bam lagu wado inuu qarxo xilli gaara sababtoo ah waxaa ka buuxa xagjiriin ka tirsan kooxda isku magacaawday dowladda islaamka maxaabiis badan oo halkan ku xidhan ayaa aaminsan in dadka ay u arkaan in ay gaalo yihiin la dilo baxsashada iyo weerarada waa wax caadi ah waxaa dhacay in ka badan boqol iyo soddon dil hay-adda amnesty international ayaa waxay sheegtay in xaaladaha nololeed ee halkan ay yihiin kuwo ka baxsan bini'aadantinimada mararka qaarna ay yihiin kuwo aad u halis badan maamulka kurdiyiinta ee gacanta ku haya xerada ayaa sheegay inay aada ugu baahan yihiin gargaar dibadda ah waxa uu yidhi waxaan ku dhibaatoonaynaa halkan xerada dhexdeeda xagga caafimaadka cid naga taageerta ma jirto dadkuna gudaha ayay ku dhimanayaan hadda jiilaal ayaan galnay ma jirto cid dhar siisay dadkan ilaa afartan iyo shan kun oo haween iyo carruur ah oo ka badbaaday dagaaladii ugu dambeeyey ee ugu dambayntii lagu burburiyey is sanadkii laba kun sagaal iyo tobankii ayaa lagu hayaa gudaha xeradan kumanaanka ajnebiga ah ee iyaga ka mid ah ayaa isaga kala yimid lixdan waddan waxaan rajaynaynaa inaan ka baxno xeradan xaaladdu way xun tahay ma jirto taageero nacfi leh cunugayga wuu xanuunsanayaa ilaa shalay waxaan u qaadnay cisbitaalka keliya waxay bixin karaan daryeel aasaasi ah aabbayaashii nimankii iyo waalidiintii ee dadka degaanka degganaa dhammaantood waa la la'yahay waa kuwo dhintay ama kuwo jeelasha ku jira waxaa loo malaynayaa in raggii ku jiray dhufaysadii ugu dambeeyey ee ay ku xoogganaayeen is markii ay dhacday sannadkii laba kun iyo sagaaliyo tobankii ay dhammaantood ahaayeen dagaalyahanno laakiin intooda badan weligood maxkamad lama soo taagin wiilal da'doodu ay tahay laba iyo toban iyo ka weyn ayaa ka maqan xerada kuwa ay da'doodu ilaa iyo xilligan tahay ayaa saraakiisha ammaanku waxa ay ku qasbaan in ay u guuraan waxay ugu yeedhaan xarumaha dhaqan celinta nuux soley oo ka yimid trinidad iyo tabogo ayaa hooyadiis waxa ay keentay dalka suuriya isagoo labiyo toban jir ah markii uu adeerkii hooyadii qabay uu ku biiray is hooyadiis hadda waxa ay ku sugan tahay xerada alrooj oo ay sidoo kale ku jiraan haween iyo carruur ka mid ahaa aistii hore wuxuuna la hadlaa sanadkiiba hal mar sool laguma eedayn dembi waxa uu yidhi ma garanayo waxa igu dhacaya iyo waxa socda subax kasta waan soo toosaa aniga oo rajaynaya in maalin uun uu qof ii yimaado oo uu ii sheego oo uu idhahayo waa wakhtigii aad gurigaaga aadi lahayd maamulka ayaa sheegay in haddii aysan kala saarin wiilasha iyo qoysaskooda ay ku kori doonaan argagixiso oo ay tababaraan kooxaha xagjirka ah ee xeryaha wiilasha halkan jooga waxay sheegeen inay aad u niyad jabsan yihiin carruurnimo la'aan qoysas amaba mustaqbal la'aan mararka qaar waxaan dareemaa inaysan rajo jirin sidii in aan u nool nahay sabab la'aan noloshaydu macno ma lahan hay-adda amnesty international waxa ay sheegtay in maxaabiistu ay la ildaran yihiin arxandarro iyo rabshado naxdin leh sida hadalka ee u dhigtay iyo in maraykanku ay door muhiimah ka ciyaaraan abuurista iyo ilaalinta nidaamkan waxay hay-addu sheegtay in cadaalad darrada joogtada ah ay sii kordhinayso khatarta is ee weli ka howlgasha suuriya iyo meelo ka baxsan maamulka gobolka kurdiyiinta ee maamulo xeradan dadka lagu hayo ayaa sheegay in saaxiibada caalamku ay ka tageen oo aysan haysan dhaqaale ay ku bixiyaan cadaalad amaba xaalad nololeed oo wanaagsan